xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa soo dhaweysay go-aankii golaha shacabka ay ku meel mariyeen dalkuuna dib ugu laabto doorasho dadban iyo furinta heshiiskii sebtembar laba kun iyo labaatan shalay gelinkii dambe xildhibaanada golaha shacabka ayaa laala go-aanay meel mariyeen labaiyo tobankii abriil qalinkan uu ku duuga saddex iyo tobankii abriil maalin kadib madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble ayaa soo dhaweeyay go-aanka kasoo baxay golaha shacabka iyo in xukuumadiisu ay haddama jaraha u qaban doonto heshiiska doorasho mid amni waxaan si gaara ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddaydu nagu soo wareejiyey hogaaminta howlaha doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka anigoo rajaynayo in aan ku guulaysanno howshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka una maarayno sida ugu wanaagsan hadduu allah subxaanahu watacaala idmo waxaan uga mahad celinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliyeed sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii toddobiiy tobanka sebtembar ee hagayey hanaanka doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare rooble ayaa hoosta ka xariiqeen xukuumaddiisu ay si dhaqsa u bilaabi doonto arrinta wadahadalka doorashada soomaaliya xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka walaalayaal waxaan rabaa in aan halkan uga caddeeyo shacabka soomaaliyeed dowlad goboleedyada siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go-an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin labadii toddobaada lasoo dhaafa muqdisho waxay marti gelinaysay deganaanshan la-aan amni iyadoo meelaha qaar dadku ay ka barakaan ciidamaduna ka sameysay dhufayso ciidan dadka ayaa soo dhaweeyay go-aanka golaha shacabka iyo ka laabashada qaraarkii labaiyo tobankii abriil ee arrintan loo badinayo inay sabab u ahayd cabdulqaadir okey v o a muqdisho